taariikhdii labaad cutubka labaatan iyo siddeedaad aaxaas markuu boqor noqday wuxuu jiray labaatan sannadood oo lix iyo toban sannadood ayuu yerusalem boqor ku ahaa oo isagu ma uu samayn sidii awowgiis daa'uud oo kale wax rabbiga hortiisa ku quman laakiinse wuxuu ku socday jidadkii boqorradda dalka israa'iil oo weliba wuxuu bacaliim u sameeyey sanamyo la shubay oo haddana foox buu ku shiday dooxadii inahinoom oo carruurtiisiina dab buu ku dhex gubay sidii ay ahayd karaahiyadii quruumihii rabbigu ka eriyey reer binu israa'iil hortooda oo haddana wuxuu ku allabaryi jiray oo fooxna ku shidi jiray meelihii sarsare iyo buuraha dushooda iyo geed kasta oo dheer oo doog ah hoostiisaba oo sidaas daraaddeed ayaa rabbiga ilaahiisa ahu isagii ku riday gacantii boqorkii suuriya oo intay isagii wax ku dhufteen ayay dadkiisii tirada badnaana maxaabiis ahaan ugu kaxaysteen dimashaq oo haddana isagii waxaa gacanta loo geliyey boqorkii dalka israa'iil kaasoo wax badan ka laayey oo feqeex ina ramelyaah ayaa dalka yuhuudaah isku maalin ku laaya boqol iyo labaatan kun oo nin oo dhammaantood wada xoog badan maxaa yeelay iyagu waxay ka tageen rabbigii ahaa ilaahii awooyaashood oo sigrii oo ahaa nin xoog badan oo reer efraayiim ayaa dilay macasiyaah oo ahaa boqorka wiilkiisii iyo casriqaam oo reerka u talin jiray iyo elqaanaah oo ahaa kii boqorka ku xigay oo dadkii israa'iilna waxay walaalahood maxaabiis ahaan uga soo kaxaysteen laba boqol oo kun oo qof oo ahaa naago iyo wiilal iyo gabdhaba oo waxay kaloo ka dhaceen maal badan oo maalkiina waxay keeneen samaariya laakiinse halkaas waxaa joogay nebi rabbigu soo dirtay oo magaciisana waxaa la odhan jiray codeed wuuna u baxay inuu ka hor tago ciidankii samaariya ku soo socday oo wuxuu ku yidhi bal eega rabbiga ah ilaahii awooyaashiin ayaa u carooday dadka yahuudaah oo sidaas daraaddeed ayuu iyaga gacantiinna u soo geliyey oo idinna waxaad iyagii ku layseen caro kulul oo tan iyo samada gaadhay oo iminka waxaad ku tala jirtaan inaad hoosaysiisaan dadka yuhuudaha iyo dadka yerusalem si ay idinku ahaadaan niman addoommo ah iyo naago addoommo ah laakiinse miyaanay jirin xadgudubyo aad idinkuba ku xadgudubteen rabbiga ilaahiinna ah haddaba imaqla oo celiya maxaabiistii aad walaalihiin ka soo kaxaysateen maxaa yeelay waxaa idin kor saaran rabbiga caradiisa kulul markaasay madaxdii reer efraayiim qaarkood hor istaageen kuwii dagaalka ka soo noqday oo madaxdaasuna waxay ahaayeen casriyaah ina yooxanaan iyo beregyaah ina mesheloomood iyo yaxisqiyaah ina shaluum iyo camaasaa ina xadlay oo waxay iyagii ku yidhaahdeen idinku waa inaydnaan maxaabiista halkan soo gelin waayo waxaad ku tala jirtaan inaad ina kor saartaan xadgudub rabbiga ka gees ah oo waxaad inoo sii kordhinaysaan dembiyadeennii iyo xadgudubkeennii maxaa yeelay xadgudubkeennu aad buu u weyn yahay oo dadka israa'iilna aad baa loogu carooday sidaas daraaddeed raggii hubka sitay waxay maxaabiistii iyo boolidiiba kaga tegeen amiirrada iyo shirkii oo dhan hortooda markaasay nimankii la magacaabay soo kaceen oo waxay qabteen maxaabiistii oo kuwii dhexdooda ku jiray oo qaawanaana dhar bay uga xidheen boolidii wax bay huwiyeen oo kabana way u geliyeen oo waxay siiyeen wax ay cunaan iyo wax ay cabaanba wayna u subkeen oo kuwii itaalka yaraa oo dhanna dameeray ku qaadeen markaasi yerixo oo ahayd magaaladii geeddatimireedka lahayd walaalahood ugu geeyeen dabadeedna samaariya ayay ku noqdeen oo wakhtigaas ayaa boqor aaxaas u cidirsaday boqorraddii reer ashuur inay caawiyaan waayo waxaa haddana yimid reer edoom oo intay dalka yahuudaa wax ku dhifteen ayay dadkoodii maxaabiis ahaan u kaxaysteen oo weliba reer falastiinna waxay weerareen magaalooyinkii dooxada iyo kuwii dalka yuhuudaha ee koonfureed oo waxay qabsadeen beetshameesh iyo ayaaloon iyo gedaarood iyo sokoo iyo tuulooyinkeedii iyo timnaah iyo tuulooyinkeedii iyo weliba gemsoo iyo tuulooyinkeedii oo intaas oo dhanna way iska degeen rabbigu wuxuu dadka yahuudaha hoos ugu dejiyey boqorkii dalka israa'iil oo axaas ahaa daraaddiis maxaa yeele si xun buu dalka yahuudaha ugu dhex macaamilooday oo rabbigana aad buu ugu xadgudbay markaasaa waxaa isagii u yimid tilgaad filneeser oo ahaa boqorkii ashuur oo isna aad buu u dhibay mana uu caawin isagii markaasaa axaas qayb ka soo qaaday gurigii rabbiga iyo gurigii boqorka iyo kii amiiradaba oo wuxuu siiyey boqorkii ashuur laakiinse taasu isagii waxba uma terin oo boqor axaaskaas qudhiisu intuu dhibaataysnaa ayuu weliba rabbiga si weyn ugu sii xadgudbay waayo isagu wuxuu allabari u bixiyey ilaahyadii dimishaq oo isaga wax ku dhiftay oo wuxuu is yidhi ilaahyada boqoradda reer suuriya way caawiyaan iyaga sidaas daraaddeed allabari ayaan u bixinayaa si ay anigana ii caawiyaan laakiinse waxay isaga iyo reer binu israa'iil oo dhanba u noqdeen wax ay ku dhacaan markaasaa axaas wuxuu soo wada urursaday weelashii guriga ilaah oo wuu wada burburiyey weelashii guriga ilaah oo alaabadii guriga rabbigana wuu wada xidhay oo isna wuxuu meelo allabari ka samaystay gees kasta oo yeruusalaam oo magaalo kasta oo dalka yahuudaah wuxuu ka dhisay meelo sarsare in foox loogu shido ilaahyo qalaad oo wuxuu aad uga xanaajiyey rabbigii ahaa ilaahay awoowayaashiis haddaba faliimihiisii kale iyo jidadkiisii oo dhammu intii hore iyo intii dambaba waxay ku wada qoran yihiin kitaabkii boqoradda dalka yahuudaah iyo dalka israa'iil markaasaa aaxaas dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagu aasay magaalada yeruusalaam waayo isagii lama gelin qabuurihii boqoradda dalka israa'iil oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii xisqiyaah